waxaan ku soo beeganay iyadoo waddamada khaliijka dhexdeeda uu khilaaf ka jiro waxaan isku daynay inaan gaarno go-aan dhexdhexaada oo ay gaareen dowladaha dariskeenna oo etoobiya gaartay oo kenya gaartay oo uganda gaartay oo tanzaniya gaartay oo norway gaartay oo ingiriisku gaaray oo faransiisku gaaray waa nala ka diiday annaga ama waa la aamini waayey in nala ka aqbalo sababtoo ah waxay iyaduna salka ku haysay dhaqan horeo lasoo dhaafay iyaduna waxay salka ku haysay musuq maasuq iyaduna waxay salka ku haysay qaab dhaqameed ah in dunidu ay aaminsan tahay in go-aan walba oo aada gaartid lagaa bedeli karo sababtoo ah si uunbaa lagu musuq maasuqi karaa wuxuu ku salaysnaa in madaxda qaranka la kala qaybin karo si midna uu si u yidhaahdo mid kalena ay si u tiraahdo iyada lafteedu waxay ku salaysneed taariikh aan soo marnay iyo wax khaldan oo dalkan ku soo dhaqnay iyada lafteedu mas-uuliyad yaraan ku salaysan musuq maasuq dalka ka jiray